ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee dowladda federaalka cumar cabdirashiid ayaa ku dhawaaqay xubnaha golihiisa wasiirada oo ka kooban lix iyo labaatan xubnood shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo sagaal wasiiru dowle ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in sababta uu wasiiro hore ugu soo dara xukuumaddiisa ay tahay sidii ay hawsha u sii socon lahayd wuxuu sidoo kale sheegay in golihii wasiirada ay qayb ka yihiin in golaha wasiirada ay qayb ka yihiin dhammaan dhinacyadii isku hayay siyaasadda soomaaliya cabdulcasiis xuseen cusmaan ayaa ra-iisul wasaaraha khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray goordhoweyd waraysi gaarana kula yeeshay wuxuuna weydiiyey qaabka uu soo xulay golihiisa wasiirada waa mahadsan tahay runtii ummaddan dhegeysanaysa waan salaamaya waxaan ku sareeyay horta ahmiyadda waxaan siinay laba qeybood qayb waxa weeye dee dalkan hadda waxaa ka harsan sana sanadii bas inta hadda xukuumaddu rabo inay ku dhamayso howlaha baaxadda laysugayo lagu gaarayo higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka marka ahmiyadda koowaad waxaan siinay in howlihii socday aysan hakad sababtoo hadday hakad galaan dad cusub wada yimaadaan oo dad hadda wada cusub ay kusan wada howlihii waxay noqonaysaa de qofka intuu la qabsanayo lix bilood lix bilood hadii mar gaartana ee wax laga gaaraya waxay noqonaysaa howlihii yaallo dhan inay daba dhacaan ahmiyadda waxaan siinay continuity waxa la dhaqo hawsha inay sii socoto marka xubnihii intii howlaha muhiimka haysay sidii loo socodin lahaa labo waxaan ahmiyadda saarnay inay noqoto xukuumaddan xukuumad dhalisaa xasiloona siyaasadeed nootaad ogeed marxaladii siyaasadeed ee lasoo maray ee adkeyd ee hadda xukuumadihii iyo baarlamaankii iyo isqaqabsigii in xubnaha wasiiradu ay kala jireen marka waxaan ku dadaalnay xubnihii inay labada dhinac kala jiray inaan isu soo celino si dib uheshiinad noqoto ee noqotona in xasiloona siyaasadeed dhaliso dalkaana uu noqdo dal yani yani yani dhinacyadii afkaaraha kala duwan oo dhan ay matalayaan golaha wasiirada dad cusub waxaa jira iyagana banaanka arka keenaan ugu talagabade inay markaas yihiin energy cusub geliyaan golaha wasiirada ayna qayb ka ahaadaan runtii maaragtay xaaladan in dalka hore loo maro waa tahay laakiin saacadtu ra-iisul wasaare isla markiiba waxaa soo baxaya su-aalaha ku saabsan xubnahan golaha wasiirada ku jira ee xukuumaddii hore ku jiray oo markiiba waxaa soo baxaya in dadku isweydiinayaan sababta loogu baahnaaday in xubnahaasi soo noqdaan waxaad wacad ku martay markii lagu doortay iyo markaad baarlamaanka tagtayba in aad soo dhisayso xukuumad midnimo qaran ah balse xubnahan aad magacowday dowladdii horena ku jiray waxay isbahaysi la leeyihiin madaxweynaha oo waxay qeyb ka ahaayeen mashaqadii siyaasadeed ee jirtay soo markaa lama oran karo inaad dhinac u eexatay maya dee dhinaca kalena ma aada fiirin maogtahay wasiirada waatay kala jabeen wasiirada dhinacna madaxweynaha dhinacaysa dhinaca dhinaceeda wasaaraha ahaayeen dhinaca wasaaraha wasiiradii la jiray waa soo noqdeen in fiican baa soo noqotay runtii taqriiban ilaa iyo lix wasiir baan malaynaya todoba wasiir maga hadda tirada kuma noqon dhinacaasna waa soo celin magacyadooda waa ku tirin karaa yani dadkaas kulli waa kusoo noqdeen wasiirada dhinacanna waxaan umaleynaya inta kaga soo noqota wasiiro aad waa inay yihiin waxaan saddex iyo afar midkood inay yihiin marka runtii labadii dhinac waxaan ku dadaalay inaan soo wada cesho markaan baarlamaanka aan runtii maalintii baarlamaanku confirmation ay siinayna waan ku weli waxaan ku dadaalayaa in labadii dhinac balance ah aan soo cesho waana ku dadaalay runtii inay saas noqotaan golaha wasiirada laakiin labada dhinac marka la eego wasiirada madaxweynaha taageersan markaan ka tagno dhinacii kale xildhibaanadii golaha badbaadada qaranku way hadleen waxayna sheegeen in ra-iisul wasaarihii uu ballantii uu ka qaaday uuga baxay oo markaasi ay xukuumadda cusubna ka soo horjeedaan marka iyagu waxay ku doonaya inaad ballantii uga baxday sidoo kalena aad soo magacowday wasiiro ay ku sheegeen inaan loo baahnayn oo ay kaaga digeen waa maasanta horta anigo ma garanayo meesha dastuurka ay uga jiraan qodob dhahaya qof inuu qofkaan masoo geli karo sideeda waxay la tahay arrintaas sharcina ma aha haddii mar ay noocaas bilaabato siyaasada noocaasana waxay la tahay dalku khatar buu gelaya sababto qof walba qof waa mucaarid kara qof walba qof waa dili karaa waxaan kasoo qaadaynaa dadkii hadda maadaama aan u socono in xasilooni siyaasadeed iyo daweyshtiin aan ka shaqeyno dadka intii kala afkaar duwanaa oo ku kala afkaar duwanaa ama ku kala fakar duwanaa khilaafkii siyaasadeed ee hadda lasoo maray labada dhinac aan soo celino howlihii ay hayeen oo labada qoloba hayeenba si aysan ayaga hakad ugelin meeshan hal sanad iyo barka hante lagu sheegaya runtii waxa haray waa hal sano sababtoa barka kaleeto waxaa lagu jiri doonaa waxa weeye waa sidii loo xulin lahaa barlabaan kaleeto sid waa la gelaya halkaasna hawshaan hakad ma geli karta hawsha inay socoto way arrimihii muxuu ahaa amniga arrimihii xiriirka dibadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha guda waxaasoo dhan amniga waxaan ku talagelaynaa inay wixii hore u socdaan marka dadkii kuurahay labo afkaarta dadkii ku wadala wasiiradii hadda dhinaca kale tala soctay wasaaradda dhisajada dad xeynaa kasoo gala oo aada fiican marka waxaan u malaynaya inay balance jirto runtii aniga hadda balanta aan ka baxay oo hadda kulada dadka ahay sideetanka iyo leeyihin waan ka baxayna anigo hadda ma wagaran karo waxaan isku ogeyn waxay ahayd balance inaan wax kusoo xiro laba dhinacna ka keeno runtii laba dhinacna waan ka keenay waa tahay marka waa waana waan u furnaa inaan ra'yi kale tawxiid oo zaa'id aan dhegeysto waa tahay su-aasha kale ee ee- ee ra-iisul wasaare dadku ay doonayaan inaad ka jawaabto waxaa ka mid a n xubnahaad soo magacowday ee weliba wasiirada madaxweynaha ku dhow n cabdikariin n a- cabdulaahi sambaloshe labadaasiba hadalhayn badan baa ku jirta oo matalan cabdikariin wasiirkii amnigu ahaa wuu iscasilay markii dhinaca amniga ku guuldaraystay n ah, cabdulaahi sambaloshe agaasimihii hay-adda nabad sugiddu ahaa waad ogeyd murankii isagii ra-iisul wasaarihii hore dhex maray oo xilkii waa laga qaaday n dadku waxay isweydiinayaan sababta aad labadaasi x- ugu soo dartay n iyo weliba faarax n wasiirka oo isaguna dastuurka ahaa oo waxaa farta lagu fiiqayay inuu n halbowlo u ahaa dhibaatadii mashaqada dhinaca siyaasadda maxaa loogu baahnaaday eh, in aad saddexdaasi eh, golahaaga wasiirada ugu soo darto iyo meesha tan wataan kuu sheegay meeshaan waxay ahayd laba option ayaa banaanaa option ahaa in dadkii wasiirada soo ahaa kulli laga tago oo dad cusub la wada keeno taas khatarta aan u aragna waxay ahayd haddii hadda dad cusub la wada keeno hawshii socoto oo dhan waxay noqonaysaa hadda iyo kuwa dadaan aqoonin ay wada bilaabaan taasna waxay keeni kartaa in haka ilaa lix bilood ay nagu qaadata sidii ay ula qabsan lahaayeen waktiga harayna uu aada u yaraanaya si loo dhamaystiro maaragtay higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka arrintaas horta waa la xamili karsaa dadkii hore waxaa lasoo ceshaadiyey nigo horta annagu wogtahay waa run dadku kole qofba qof buu eedeynaya laakiin sideedaba dad islaayey oo isdilay oo qoryo isku laayay ayaa inta dowlad laga wada dhigay soo wada noqday wax qoon soo wada galay anigu saa ogsantahay ma ogiya labadii kun iyo sagaalkii markii jabuuti wasaaraha laga dhigay xukuumaddii aan isku hayo waxa ahayd xukuumadihii qoriga ku dagaalaya oo runtii yacni si xun u dagaale waxqabadihii islaamka iyo r s xisbillahi iyo t f g d ummad intaasa ku baaba'an haddana waxaan ku guulaysanay inaan dowlad ka wada dhigno aan runtii dowlad ay wada noqdaan qolo wasiir ay wada noqdaan ummad walaala ay noqdaan niyow hadda waxa dhacay waa xiisad siyaasadeed oo hadda dhiig iyo madaagan laakiin waxaan rajeynaynaa xiisadaa siyaasadeed inay jirto dalkaan waa laisku qasban yahay in la wada shaqeeyo laakiin meeshaan lawaa taalla waxa weeye lawaa taalla waxa weeye inaan niyow ka shaqeyno in annaga aan shaksiyadayno siyaasaddan aan ku jirno iyo in wixii waxaan looga gudbi karo oo labadii kun iyo xitoonka higsiga lagu gaari karo dalkan lagu gaari karo inaan aadno waa marka tahay waxaan ka cararay shaksiyadaynta siyaasadeed waa tahay marka saasaa sababta in la soo celin marka karo.
dhinacaas adigoo eegaya ra-iisul wasaare adigu waxaad ku doodaysaa in aad eegaysa in hawshu sii socoto oo dadkii sii wadaan laakiin haddana dhinaca kale waxaa jira in dadkaas keenitaankaad keentay inay culays iyo xiisad siyaasadeed abuurayso marka taas miyaanad eh, maanka ku hayn eh, ra-iisul wasaare hadda dib wanaha labada dhinac waa ka keena wasiirada mafahamta hadda dhinac kale kama keenin dhinacii kalena waa ka keena weliba number seven baa ka keenay wasiiro hore nimankii ahaa iyo wasiiro iyo xubno xildhibaano ahaa oo laakiin fakar iyo afkaar ahaan la wadaagay dhinac iyo khilaafka kaleeto kasoo horjeeday iyo maaragtay dhinac hadda ay sheegaysa waa tahay labadii qolo waa kusoo daray sababtaan u qaateen waxa weye wadankan in la heshiiyo wey lasu soo noqdo xaalada kala ka muhiimsan dalkaa ka muhiimsan inaan hore u soconno wadankan higsi labada ka mid axtaan kagaarsi waa tahay marka maanta way shireen xildhibaanada eh, in badan oo xildhibaanada ka mid a eh, xubnaha golaha badbaadada qaranka eh, waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan eh, xukuumadaadan iyo golaha wasiirada waxayna weliba wacad ku mareen inaysan kalsoonida ku siin doonin oona xukuumaddaada kalsooni siin sidaad u aragtaa arrintaas wallahi waa meeshan horta nin wax oo dhan qolo aan hadda ka tegay kale waa la fadhiisanaya hadii la yidhahdo qolo kasta waana isqancinaynaa insha allah inta aanan xukuumadda kalsoonida la gaarsiin waana rajeynaya insha allah inay nala qaadaan oo kalsooni siyaa sababta waxay tahay siyaasadan la shaqsiyeynayo inuu dalkan dib badan buu ku jiraa dib eh, wuxuu ku jiraa eh, amni dib loo baahan yahay in diinta iyo afkaarta diineed runtii laga saxo dibo badan ayaa dalkan haysta Waa tahay.
waxaa dibahaasoo dhan haddaan ugu sii darno hadda siyaasada iyo dadkii maanta matalaya ummadda soomaaliyeed inay aan shaksiyadayno war waxa weeye khatar badan baan ku sugnaanaynaa waa rajeynaya inaan isxam galino insha allah inala qaadan xukuumadda intay leegtay markaa rajadaada in en, xukuumaddaada ay baarlamaanku ansixiyaan wallahi fajiridu waa fiican tahay insha allah waa rajeynaya wax allah wixii shaki iyo mugdi jiraana waan kala fadhiisan doonaa wixii adiga wax qabana waan wada fadhiisanaynaa gudaha wasiirada aan wada fiirino sida qofkii markaas wax ka sheeganaya aniga aa qanciyo waa diyaar ma oo inaan la fadhiistaa waata marka maxaad baaq ahaan u sheegi lahayd dadka shacabka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya ee qaarkood ah, markiiba qawaday golahan wasiirada iyo weliba xildhibaanadan ah, diidan maxaad dadkaasi oo dhan oo een, farta ku fiiqaya golahagan wasiirada u sheegi lahayd baaqa waa mahadsantahay waxaan dhahaa runtii ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanada inaan ubaahaaday yacni dalkan waxaan u harsan sanad iyo sideed wala sanad iyo lix bilood waqti aan dhan loo baahan yahay dalkan in mar lasu wada keeno hal sharci hal constitution oo dalkao dhan isku xira oo yacni aan dib looga hadlin in loo sameeyo maamuladii dhisid dhibnaa in loo sameeyo dalka kan in la gaarsiiyo inuu doorasho aado xisbiyo laga hirgeliyo runtii howsha taa la howlaya maaha ciidamada ciidan qaran in hadda dhismo wax ku socdaa hore loo wado ciidamada gobolada jira oo dhan la mideeyey iyo ciidankan hal ciidan u qaran uu kasoo baxo intaas si waxay ka dambeeya hawsha taa la hawsaya maaha iyo maanta imkaaniyaadkii aan ku gaari lahayn oo dhan ma haysano hadna intaas waxaa laka rabaa dadaal adduun iyo gudaba inaan iyo dadkii nala dadaalaan innaga haddii aan runtii umad aanan annaga isqaadi karin oo aynan isxamili karin oo aynan dad fakar anagoo afkaar iyo fakarka ku kala duwan inaan wada socon karin haddii wadanka kale dhibkii labaatan iyo shantii sano soo haystay unba kusii jiraya waa tahay mana u malaynayo maanta ninka murtanaya ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed inay diyaar u tahay waan rajaynaya inaan taas ka talaafsan insha allah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay cabdicasiis xuseen cusmaan dhinaca kalena dhegaystayaal xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee la magac baxay golaha badbaadada qaranka ayaa kasoo horjeestay golaha cusub ee wasiiradan xildhibaanadan oo maanta muqdisho ku yeesha kulan ayaa waxa ay sheegeen inaysan codka kalsoonida ah siin doonin xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare sharmaarke waxayna waxayna ka tashanayaan waxay ka yeeli doonaan haddaba wariyaha v o eda muqdisho seenab abuukar ayaa la kulantay guddoomiyaha golahaasi xildhibaan cabdi axmed dhuxulow dhegdheer waxayna ugu horreyntii weydiisay kulankan ay yeesheen waxaan ka tashanaynay arrintii aan laba maalmood ka hor aan go-aanka ka soo saarnay oo ahayd inaanu cumar cabdirashiid aan u qorno warqad qoraalah oo aan leenahay mudan ra-iisul wasaare xukuumadda aada soo dhisayso waa inay horta marka hore ay xukuumad wadaaga noqoto sidaa horeba u ballanqaaday oo labada qaybood si siman ay uga soo qayb galaan midda labaadna waxay ahayd inaan wasiiro dhowra oo ilaa afar wasiira oo aan u aragnay inay xukuumad kasta khatar ku yihiin jiritaankeeda inaan lagu soo darin marka wuu ka leexday brime ministerku tala soo jeedintaynina waxba kama soo qaadin maalin kadib ayuu wuxuu soo saaray xukuumad afartii aan ka dignana ku jiro kuwii kale oo qaybaha aan dhihi karo runtii waxaa ka maqan ra-iisul wasaare cabdiweli bisaa ka maqan oo saxiixay mooshinkii ay lahaayeen xilka brime ministerka ha ka dego meesha marka waxay isugu jiraan kuwa qaranka markii horeba ku fashalay iyo kuwii kale oo ka soo harsanaa oo iyaga lafahaantoodu yiri xilka ma hayn karnay hanalaga qaado marka waxaan maantay aan sheegaynaa inuu brime ministerku marka hore dhunshay kalsoonidii golaha badbaadinta qaranka xildhibaanada oo maalintii kalsoonida la siinaya inta la shiray uu ka ballan qaaday xukuumad wadaaga oo dalka ka shaqay karta oo isu dheeli tiran oo dad macnalahu ku jiraan inuu keeni doono marka kalsoonidaas inuu dhunshay ayaan waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed iyo isaga ruuxiisaba inuusan nooga talagelayn inaan xukuumaddaas kalsooni siinayn haddii la hira ma guud ahaan xukuumaddaad dhalisantihiin mise shakhsiyaadka ku jira labadaba shakhsiyaadka aan nariyey soo gelin oo wasaaradaha aan u sheegno horay oo afarta ahay oo wasiirka arrimaha gudaha oo cabdikariin lagu soo celsho wasaaradda amniga inta ku fashilay isagoo meel jida taagan yiri waxaan ku fashilay xilkii wasaaradaas waxaana raaligelinaha ummadda soomaaliyeed shaqadiina waa ka tegay in laba bilood kadib abaalmarin looga dhigo wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada ruuxeedu horu hay jiro uu dhaqaaji waayo oo maamuladii intii uu shaqada haaya la ogyaha wixii kismaayo ka dhacay wixii hiiraan ka dhacay marka wix bay dhabo ka dhacay marka fashalkiisii labada wasaarad oo kusoo fashilay ayaa tii cusleed abaalmarin maanta looga soo dhigay shakhsiyaadka kale shakhsiyaad kale waxaa wey wasiirka amniga sambalolshi oo isagana la ogyahay inuu konton sideed maalmood hay-adda nabad sugidda uu hayay iyo intii fashiloo dhacday iyo xildhibaanadii la xirxiray oo isagu mas-uuliyaddiisa lahay iyo aflagaadooyinkii uu ku sameeyey madaxda sare ee qaranka oo xilka ku waayay isagana inuu laba bilood kadib oo wasaaradda amniga loo dhiibo iyadoon meel ka dhac kala waxaa kaloo meel ka dhaca iyadana oo waxaanoo dhanba kasii dhib badan wasiirka cadaaladda oo inta xilkii laga wareejiyo wasaarad kale looga wareejiyey yiri iima qalanto ee inta kalifay dagaal dagaalkiisa xukuumaddii ku dhacday ee maanta abaalmarin looga dhigay inuu isagu meeshiisi sii joogo oo shalay uu ka wareegi diiday iyo wasiirka maaliyaddoon isagana u aragnay inay shaqadiisu aysan ku habbooneen oo marar badanna xukuumado uu kasoo wasiirka maaliyadda ka ahay ay qeybta dhaqaalaha soco waayeen marka wasaaradahaas si gaar ahaan waxaan u niri waa inaysan ku soo noqonin xukuumadda la dhisayo kuwo badan oo aan macno badan lahayn ayaa iyaguna ka buuxo ay danuubtay galeen ay ugu horeyso inay xilkii ayagu ay haayeen ummadda ugu dhaarteen inay u fuliyaan rabe ay yiraahdeen waa wadi weyn ay mooshin qoraan oo ay baarlamaanka inta hor keenaan ay yiraahdaan waxaan wadi weyne xilkaas waxaan rabnaa in baarlamaanka kalsoonida nagala noqdo oo aan niri war kalsoonida maxaad isaga dhiibaysiin maa shaqadii annagu idinma diranine maad shaqada sii haysaan ood ogeedeen wixii ka dhacay baarlamaanka marka inaan la bil iyo bar ay dagaal nagu haayaan hana la ridaa maantana ay liiska ku jiraan ay leeyihin xilkiiaan haddana ku noqonaynaa iyaduna meelka dhac kale waa maadaama xukuumad cusub ay tooshan iyo labaatan wasiir ay ka kooban tahay maxaad iyagu si gaar ugu bada tilmaameysateen afartooda inaanay xukuumadda lagu soo dirin midda kale ma waysan wanaagsaneen marka hore inaad sugtaan baarlamaanka haddii xukuumadda cod la siinaya iyo haddii loo diidaba inaad codkiina baarlamaanka la sugtaan codkeena baarlamaanka u socdaa waa sii dignay bareeministarkaan annaga u hiilinaynay markaan sii sheegaynay oo waxaan lahayn yousan dhihin beritoole ma ogeyn aniga maxaa ninkaan in america ka yimid waaye marka waa u naxariisanayna laakiin naxariis iyo macnaa aragtidii baarlamaanka labadaba uu ka leexay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha golo xildhibaana oo la magac baxay golaha badbaadada qaranka oo la yidhaahdo cabdi axmed duxulow dhegdheer waxa uuna ugu warramayay magaalada muqdisho wariyaha v o eda seenab abukar